badan ayaa lagu fogeeyaa cudurro ku dhacay awgeed iyadoo la heli karo dawooyinka cudurradaasi waxaana jirta inaan si wanaagsan loola dhaqmin dadka qaarkood ee ku dhacaan cudurrada la kala qaado inkastoo ay jiraan daawooyin ay tahay in ay qaataan haddii uu qofka awood u leeyahay haddaba sheekh cabdinuur jimcaale ayaan hordhigay diinta islaamka waxa ay ka qabto in qof lagu faquuqo cudur ku dhacay qofka muslimka ah in qof uu ka faano sharci islaamka waa mamnuuc rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa yasar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaaun min nisaain casaa an yakunna khayran minhuna walaa talmisuu anfusakum walaa tanaabasuu bilalqaab bisa lismu lfusuuqu bacda aliimaan waman lam yatuba fa ulaaika hum aldaalimuun waqala rasul lah sal l slam fi xadiisi alqudsiy man lam yarda biqadaa'i walam yasbir calaa balaa'i walam yashkur calaa nicmaa'i falyakhruj min taxti samaa'i waliyacbud rabban hayri marka saad fahamsan tihiin ilaah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay dadka ilaahay rasuulkiisa rumeeyano yuusan faani macnaa yaysan qoom yaysan ka faanin qoom kale waxaa laga yaabaa in qoomka uu ka faanayo maaragtay ay ka khayr badan yihiin marka sidaa darteeda waa mamnuuc sharci islaamka ha ahaato cudur ha ahaado barnaamijyo kale ha ahaado oo qofku lagu takoorayo oo maarata lagu faanayo mamnuuc waa lama ogolo sidaas oo kale ilaah subxaana watacala wuxuu leeyahay man lam yarda biqadaa'i qofkaana raalli ku noqon waa xadiisulqudsi xukunkeeda qofkaana raalli ku noqonin oo qadaheeda iyo qadarteeda walam yasbir calaa balaa'i musiibadeedana aanan ku sabrin walam yashkur calaa nicmaa'i nicmooyinkeedana aanan ku shukrinin falyakhruj min taxti samaa'i samadeeda hoosteeda ka baxa walyacbud rabban hayri rabbi aan maarata anig aan ahayna ha caabudo macnaha marka sidaa darteeda sharci islaamku waa maarata mamnuuc waa xaaraam qofka in maaragtay muxuu ah laga faano la takooro cudur dartiisa si kastaba ha ahaatee cudurrada qaarkood waxaa habboon in qofka qaba si asluubsan uu cudurka dadka kale u qabadsiin maadaama cudurrada qaarkood la kala qaadi karo si dadka la nool qofkaasi ay uga badbaadaan oo aysan u qaadin inkastoo faquuqa ay ka dhalan karto cawaaqib xumo iyo saameyn qofka la fogeeyey ay ku yeelato